laga bilaabo maanta ma xafiisyada dowladda iyo hay-adaha dowladda dhammaan xiriirkooda iyo muxuu ahaaye wada shaqayntooda in ay ku salaysnaato afka soomaaliga oo keliya haddii aanay xiriirkaasi xiriir dibadda u baxayo oo maxaanku raa caalamka ama dowlado kale ama shisheeye dibadeed lagula macaamilaya aanu ahayn sida baryahan dambe marar badan meelo badan ka muuqatay in xafiisyada dowladda dhexdeeda xataa marmarka qaarkood aad arkayso in luqad ajnabi ah lagu sameeyo muxuu ahaaye xiriirkii iyo isgaarsiintii iyo wixii laga hadlayay in looga hadlo marka taasi waxaan rabnaa inay harto oo maxaanku raa xafiisyada dowladda hay-adaha dowladda ay leedahay dhammaan luqadda lagu wada hadlayo oo warqadaha rasmiga ah lagu kala gudbinayo waa luqadda soomaaliga maadaama manhajkii waxbarashada waxaan farayaa in dardargelin cusub wasaaradda tacliintu ay siiso sidii dalka loogu heli lahaa manhaj midaysan oo ku qoran wasaaradda tacliinta in ay u istaagto hawshaas si kastoo ay tabarteed ay u yar tahay laakiin laga bilaabo sanadkan inaan u taagnaano manhajkii qaabeyntiisii iyo soo nooleyntiisii iyo wixii hore u jiray dib usoo celintiisii iyo wixii ka dhiman ku dhammaystiristiisii muxuu ahaay ayadoo uu ku qoran yahay afka soomaaliga laguna isticmaalay faq soomaaliga markaa midda labaad ha noqoto oo muxuu ahay ku xigso laakiin dhammaan meelo badan maanta khaasatan dhinaca tacliinta inkastoo duruufaha duruufaha dalka jira ay kalifeen maqnayaal waxaa qiyaamaha maarata waxaa marka markaan yiraheen aan kasoo gudownay ayaa qiyaamaha maarata idinkana aad wadaha taageeradii masaati xataa mas-uuliyiinta qaarkood markii la hadlaayo si maarata qofku waxoona hayfad u yeesho toddoba af ingiriisa iyo kuwa kalaada soo dhexgeliya hada xikaaya ma tamshiid arrinta ayada ah faan waxa waa jahli waa haddii af ingiriiska taasi ahayd iyo procedural waayo p f m waayo kalakaada anagu waa soo dhihi jirnay waaga ayay laakiin waa laga soo baxay soomaaliya ma qornay markaa dhiid runta awiskaanku ahay komisaara tahay waa soo dhammaatay mid oo ana khibrad ahaan ka kasbaday markii aan macalinka ahaa dalka norway ayaan rabaa inaan inoo wadaago dadka oo culamada culamadii aqoon-yahanada ku qayda daaray sida tacliinta loo baro dadka educators kuwa ilaah dadka tacliinta waxbara iyo cilmu nafsiga kuwa ku takhasusay ee norway waxa ay baareen ardada oo ajnabiga ah qaxootiga isku soo jirta meesha la keeno sidii afkii loo bari lahaa norwejan